Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii dalka ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. Kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xildhibaanada haweenka ee ku jira labada gole ee baarlamaanka, waxaana ka qayb galay xubno ka socda Ururka Haweenka Qaranka, kan gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka ah. Xildhibaan Luul Sheekh Cismaan oo ka tirsan Golaha Shacabka isla markaana ka mid ah haweenka soo qabanqaabiya kulankan ayaa sheegtay in faa'iido badan ay bulshada Soomaaliyeed ugu jirto in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
waxaan gabdhaha maanta senatarada iyo xildhibaanada aan meeshaan gabdhaha bulshada rayidka ah iyo maamooyinka beledkaan aan isugu yeernay wax kale ma ahan inaan ka codsano in gabdhaha ay codkooda noogu hiiliyaan senatarada iyo xildhibaanada annaga eh, idinkaa nagu matala baarlamaanka rabitaankeenana annaga idinka unbaan idiin dhiiban karnaa meelaha qaarkiis ma gaarsiin karno marka eh, marwooyinka sharafta leh waxaan idinka codsanaynaa annaga one man one vote waa ku ciilbaxaynaa haddii ilaahay wax noogu sahlana alxamdulilah haddaan wax ku weynana rabbilcaalamiin laakiin wax aanan qoday waanan u hoos fadhiisanaynin Qaar ka mid ah xildhibaanada haweenka ee labada gole iyo xubnaha ka tirsan ururada bulshada rayidka oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey in dalka loo jiheeyo doorasho qof iyo cod ah.
waa maaragtay taageeraynaa qof iyo cod waa rabnaa ilaahay maaragtay een, dadkana qulubtooda allah isu soo ji- najeeyo intii dhib jiro allah naga najeeyo soomaali waxay ku roon tahay wada jir inay isu wada timaado marka waxaan qabaa inaa aan aan garab istaagno soona dhaweyno kana wada shaqeyno gabdhahana inay xubin ka noqdaan runtii ee, door- siyaasad si aan u helna xaquuqdeenna caruurteennuna ayatiin ay u yeeshaan dalka soomaaliyeedna uu u noqdo dal qurux badan oo adduunka ka mid a dhowaan waa naloo soo shaqo tegaaya dadad badan baan kafiilka noqon doonaa ee waa soo dhaweynayaa boqol mar ee waa la doonaynaa luul waa la raadinaynaa hadday qabiilka gashana qabiilkaan ka doonaynaa haddii ay madaxda dalka u sarreeya gashana ayagaan u tegaynaa ka doonaynaa haddii ay naga gasho een, cid kalena waa ka doonaynaa maxay gabdhahan ku xoroobi karaan waay maxay gabdhahan mataqaanaa ii sheeg ay ay mataqaanaa iskaga celin karaan oday xunoo meel fadhiya inuu ku gumaysto u dhaha adiga mataqaanaa uma qalmatiy reerkeena gabar lama dul saaraay waxay kaga xoroobi kartaa inaan ayidno boqolkiiba qofki boqo- eh, qof iyo cod inaan ayidno keliya ayaa ayaa- ay gabdhaheen mataqaanaa kusoo bixi karaan sanduuq haddii la dhigo xaafadaas kaleed waxaa malaynaa inaan ka helaayo aan ku kalsoonaano qof iyo cod iyo naftaadii alla ku qorta haddii ku qorantaa waa heli haddii ku qornaa malayn laakiin hadhiini gabdhow gabdhaha soomaaliyeedow soomaalidu waxay tidhahdaa gaangaambiyey guri waa haween wax walba waxa qaban karaya waa innaga dhidibada dowladda waxa u aasi karaa waxa wax qaban karaa waxa ragga runta u sheegi karaya waa haweenka soomaaliyeed Dowladda Soomaaliya ee hadda jirta ayaa dadaal badan ugu jirta sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah oo lagu dooranayo madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada.